الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد walmatruuku shaygii laga tegay mina salaati xaal uu ka mid yahay alaaatu ashyaa shayaalo saddexa weeye qofka salaada marka uu tukanaa waxyaalaha uu ka tagaa saddexay mid noqon karaan waxaan saddexdaasay ma noqon karaan saddexda horaa loogu soo qeydiyey salaada qayb waxay ahayd arkaan amase faraa-id qaybna sunna lagu magacaabay qaybna hay-a sunnadiia la kala qaybiyo qaybna waxaa lagu magacaabay sunna qaybna hay-a lagu magacaabay waana soo kala tacriifinay shayga sunnada lagu magacaabayo midka hay-ada lagu magacaaba iyagoo sunno wada ah marka qofku wixii uu ka tegey intaas unbay mid noqonayaan walmatruuku kii laga tegay mina salaati salaada xaal uu ka mid yahay alaaatu ashyaaa shayaalo saddexa weeye fardun farad wey farad iyo rugnina waa iskugu mid shaaficiyada marka laga reebo xajka xajka waa kala duwanaa karaho shay waajibaha jira oo aan ahayn rugni marka la joogo xajka shaaficiyadu waa qabaan waajibaad aan arkaan ahayn laakiin madaahibta kale sida xanaabiladoo kale iyagu salaada xataa sidaasay qabaanoo waajib iyo u kala duwan yahay iyo rugni salaada xataa u kala duwan yahay laakiin shaaficiyada waa iskugu mid marka la joogo salaada marka xajka la joogo uu u kala duwan yahay oo waajibaatulxaj iyo arkaanulxaj waa u kala duwan yihiin laakiin salaad marka la joogo shaaficiyo waa iskugu mid marka farad haddii lagu yidhi rugniyaa loo jeedaa fardun farad weye iyo wa sunnatun sunno iyo wahi-atun sunno marka waa annagii soo ogaanay sunnada halkan waxay ula jeegaan shayga marka laga tago lagu kabayo sujuudu sahwi waana lix shay insha allah arki doona lix shay wey lix shay ayay ula jeedaan sunnada iyo wa hay-atun hay-o hay-ada waa soo marnay dhammaan hay-aadkii waxay ula jeedaan sunno marka laga tago aan lagu kebi doonin sujuudu sahwi falfardu faradka laa yanuubu kama naa'ib noqdo canhu faradka sujuudu sahwi sujuudu sahwi kama naa'ib noqdo kama naa'ib noqdo waxaa loola jeedaa laa yaquumu maqaamahu walaa yakfii canhu kama naa'ib noqdo sidaasa xaashiyada inin dhiga kama naa'ib noqdo waxaa loola jeedaa laa yaquumu maqaamahu booskiisii ma istaagi karo walaa yakfii canhu mana kaa kaafinayo farad haddaad ka tagto sujuudu sahwi inta u dhacdo kaaga kaafima sujuudu sahwi inta u dhacdo sujuudu sahwigu kaa kaafima waa lagaa rabaa inaad la timaado waa lagaa rabaa inaad la timaado falfardu faradka laa yanuubu kama naayib noqdo canhu faradka xaggiisa sujuudu sahwi bal in dakarahu qofku hadduu xasuusto walxaalna uu xasuusto azamaanu waqtigu qariibun uu dhow yahay ataa waa la imaanaa bii faradkii wa banaa waana ku dhisaa calayhi faradkaas maa baqiya min asalaati waxaa salaada ka harayu ku dul dhisaa qofka marka uu ka tago rugni salaada dhexdeeda laba loo qaybiyaa inuu salaadii dhexdeeda intuu ku jiray iyo salaadii inuu ka baxay a loo qaybiyaa salaadii hadduu ku dhex jiro uuna ka tegay rugni waxaad leedahay rugnigaas jinsigiisa ragcada dambaa intuusan gaarin hadduu xasuusto rugniga uu ka tegey rugniga la midka oo ragcada dambe ku jira intuusan gaarin hadduu xasuusto waajib waxaa ku ah inu halkiisa ka laabto maalan tusaale rukuucdiiuu ka soo tegey qur-aankii siduu akrinayay markuu dhammeeyey uu samic alla liman xamd rabbana walaka xamdu iska yii waa halmaamay rukuucdii waa sujuuday fadhigii labada sujuudood udhexeeyu fadhiistay markaasuu xasuustay inuu rukuucdii ka soo tegey waajib wax ku inta istaaga inuu rukuuco meel alla meeshu joogu ka laabana hadduu soo xasuusto haddii ilaa ruknigii uu ka soo tegay jinsigiisa laga gaaro uusan xasuusan oo hadda maalan rukuucdan ku miisaalinay rukuucdii kale markuu gaarayuu xasuustay ka hor ma xasuusan khalaas intii u dhaxayday ayaa wax kama jiraan ah rukuucdan dambuu rukuucaya tii horuu ka tegay u noqoyda wixii ka dambeeyey oo uu kadib ka yimidna tirsi ma leh meeshaa laga saara salaaddu halkaasi u mare rukuucdii horay u mare salaaddu rugni walbo arkaanta ka mid a toddobiyo tobanka waa nuucaas hadduu ka tago haddii uu xasuusto intuusan rugnigii nuucahaa gaarin meeshiisuu ka laabana haddii uu rugnigii ku nuucahaa gaarana kaasaa kii uu ka tegey u noqonaa intii u dhexaydayna la tirsama intii u dhexayday la tirsama ma uu tirsanayo taasu waa salaada dhexdeeda hadduu salaadiiba ka baxay rugnigaana ka maqan rugnigaa ka maqan marka hadduu hal rugni ka maqan yahay markuu salaada ka baxo hal ragcaa ka maqan hadduusan rugnigaasu ahayn arkaantii ugu dambeedo ku jirtay ataxiyaadka dambe haddii rugnigaas uu yahay maalan ataxiyaadkii dambe oo kale ama salligii nabiga sala allahu calayh wasalam ama salaamtii kuwaas dambe hadduu yahay oo uu salaada markuu ka baxo kadib xasuusto waxaa la leeyahay ma wakti dheeraa ka soo wareegay salaada markii laga baxay mase wakti gaaban curfigana loo fiirina xad kale maleh haddii wakti dheeru ka soo wareegay salaaddii o dhan waa in lasoo bilaabo salaaddii o dhan waa badalan haddii waktigu gaaban yahay rugniga uu ka tegana kuwii ugu dambeeyey weeye salaada inta fariistuu halkii ka wada waa ku laabana haddii uu yahay haddee rugni oo maalan faatixadii oo kale hal ragcaa maqan marka faatixadii oo kale hadduu yahay calaa kulli xaal salaada marka uu ka baxo hadduu xasuusto waxaa loo kala qaybiyaa in waktigii salaada laga baxay dhow yahay iyo in kale curfiga culamada gabol waxay yidhahdeen xoogaa waxaa lagu miisaamaa tii nabigu uu salaada ka baxay afar ragco isagoo tujinaya uu laba ragco markuu tujiyuu ka baxay nabigu sala allahu alay slam waa istaagay masaajidka meeshaas hore geed qori ku dadbanaayu saas u cuskaday markaasuu xoogaa saas yidhi markaasaa lala hadloo yidhi masalaaddiyaa la gaabiyey kadib markii la xasuustayna waa uu salaadiiu galay dhowr qofaana baxeen dadaa baxeen albaabada ka baxeen qadarkaasoo kale waa qadar yar marka qadar yaroo kale wey marka qadarku hadduusan dheerayn qofka rugnigii uu ka tegey halkiiu ka soo bilaaba bartiiu ka bilaaba rugnigiiu aada haddii uu dheeraadayna hadduu dheeraaday salaadiiu soo bilaaba salaadiiu soo bilaaba hadday dheeraato maalan waaba cuntuba iska soo cun ama waa seexday eber waayo ama salaaddiia ka burtay salaad hadday burtay ma dhici karto in lagu dhiso inta la weyse la raadiyo marka waa dheertaa la leeyahy laakiin xataa fiiri haddii salaadiiyo rugni ka dhiman yahay uu salaad kale xirto salaad kaleu xirto tan kale xirmi may lamid horu ku jiraa isagua halmaansan yah inuu salaad ku jiro laakiin ma xirmaydo ilaa salaaduu ku dhex jiraa markuu cabaar tukanayay buu soo xasuustay in wax ka maqan yihiin khalaas tii halkii ka bilaaba midaan uma xirna maba xirmi kartaba ilaa salaad kale uu ku dhex jiraa marka meeshii inta ka bilaaba tii hore uu ka tegey uu intii hore waa u jirta marka lagu leeyahay banaa calayhi waa ku dhisa macnaheedu waxay tahay intii hore waa tirsanaa intii ka maqneedu ku dara wey waa ku dhisa macnaheedu waa saas intii ka maqneedu ku dara wey macnaheedu bal iskaba daaye in dakara qofku hadduu xasuusto bal iskaba daaye in dakara hadduu xasuusto huwa qofkii tukanayay hu rugnigii wal xaal uu xasuusto azamaanu waqtigu qariibun u dhow yahay ataa waa la imaanaa bihi bilmatruuki kii uu ka tegayuu la imaana oo faradka ahaa wa banaa waana ku dhisaa calayhi midkaas uu ka tegey maa baqiya intii ka haray mina salaad salaadda inta ka hartuu ku dul dhisa macnaa intii ka hartayuu la imaana wey intii hore waa tirsana wasajada markaasuu u sujuudaa lisahwi liajli sahwi halmaankii uu halmaamay darteed uu u sujuuda marka sujuud keligeeda rugniga waxba ka tarimeen laakiin inta la yimaado rugniga uu haddana sujuud sahwina la imaana uu la imaana wa sunnatu sunnada marka farad waa ka gudubni haddii farad uu qofku ka tegey waa ka gudubni waa ka gudubni wa sunnatu sunnada laa yacuudu u laabamaa qofku ilayhaa sunnada bacda talabusi gudagalid ka gadaal bilfardi farad la gudagalo wa sunnatu sunnada laa yacuudu u laabamaa qofku ilayhaa sunnada bacda talabusi gudagelid ka gadaal bilfardi farad uu gudagalay tusaale wuxuu ka tegey ataxiyaadkii dhexe ataxiyaadka dhexe cinda shaaficiya waa sunno markuu ka tegey oo uu istaagayuu soo xasuustay labaa loo kala qaadaa inuu yahay asagu ama imaamkii ama qof keligiis tukanaa waa mid iyo inuu ma'muum yaho imaamkii fadhiya labadaasa loo kala qaada hadduu asagu imaamkiiba yahay ama qof keligiis tukanaya uu yahay inuu laabtaa waa ka xaaraan hadduu laabto uuna og yahay in laabashadu xaaran tahay uuna u qasdana salaad waaba ka bureeba ma bannaana ta farad laga laabto in sunno la aado taxiyaadkii dhexuu ka istaagay markuu istaagay uu xasuustay waana imaamkii amase imaamkii maahane waa qof keligiis tukana munfarid ah inuu laabta waa ka xaaraam hadduu jaahil yahay jahligaa loogu cudurdaara laakiin hadduu caalim yahay og yahay inaan la laaba karin oo farad inta laga laabto sunno loo laabto aysan bannaanayn caamidna uu yuhuusan ahayn qof oo wax weyn khada'ay salaadiis waa bureyda marka ma bannaana in loo laabto ma bannaana inuu laabta laakiin maxaa soo haray asagu waa ma'muum imaamkiina waa fadhiya ataxiyaadkii wuxuu ka istaagay isagu waa ma'muum imaamkiina waa fadhiya ee waa waajib waxa uu laabanana waa mutaabacada waajiba ee mahana taxiyaadka markaasoo kale inuu laabtaa waa rugni ka rugniga lamata waa waajib hadduusan laaba waa ka buri salaadu sababtoo ah asuusan mufaaraqa niyeysan macnaha waa waajib inuu laabtaa waxayna u waajibtay waa limutaabacati alimaam maaha litashahudi waa waajib marka inuu laabta marka hadduu ka tago waa noocaas sunnadoo dhanna kaas taxiyaadkaas dhexaad uga qiyaasane oo ayaga sunnadii waxa uga mid ahaa shaafici waa soo ogaanaye qunuudkii oo kale markuu sujuudu xasuustay qunuudkii in laga tegey markaasuu ku laabtay eber waaye lama ogolo marka sunno looma laabto maxaa laakiin la samaynaa sunnadii muxuu samaynaa laakinahu qofkii yasjudu waa sujuuda lisahwi liajli sahwi halmaanka uu halmaamay daraaddeed canhaa cani sunnati sunnada halmaanka uu halmaamay darteed ayuu u sujuuda laakiin marka waa u sujuuda maahane uma banaana uma bannaana inuu u laabto laakiin waa u sujuuda maadaama uu halmaamay waa u sujuuda maadaama uu halmaamay sunnada sunnadaasna horaan u soo ogaanay kow waxay ahayd sunnadaasu tashahudka dhexe sunnu ahaa qunuudkuna oo fi salaati subxi iyo fi lwitri witrka oo ah weliba annisfu thaani min ramadaan ayadana wuxuu ahaa sunno waxaa kaleeto sunnada ugu jira in aalka nabiga lagu saliyo salى اllahu عalيه wasalam ataxiyaadka dambe in lagu saliyo ayadana waa ugu jirtaa oo waxyaalaha aan loo laabanayn laakiin loo qunuuda ayay ka mid tahay waxa weeyaan ku celiyo ataxiyaadka ugu horeeya iyo fadhigiisa ay laba ka tiriyeen soo laba maahan iyo qunuudka subxiga iyo witirka niska dambe oo ramadaan qunuudka witirka iyo qunuudka subxiga hal midaa la yskaga tiriyey iyo istaagga loo istaagayo qunuudka oo ficilka mid maxaa yeele midna waa sunna ficliya midna waa sunna qowliya iyo nabigoo lagu saliyo ataxiyaadka hore iyo nabiga aalkiisaoo lagu saliyo ataxiyaadka dambe ka lix shay weeye ataxiyaadka ugu horeeya fadhiga loo fadhiisanaa qunuudka subxiga iyo witirka istaagga loo istaagaa salliga nabiga lagu saliyo sala allahu cala waslm ataxiyaadka hore iyo salliga lagu saliyo nabiga aalkiisa ataxiyaadka dambe waa lixdaas waa lixdaas waana inin dhigaa sharax lixdaas wey lixdaas kii laga tago loo laabamaa laakiin sujuudu sahwi ayaa lala imaanaa walhay-atu hay-ada laa yacuudu qofka u laabanmaa ilayhaa hay-ada bacda tarkiha laga tegiddeeda ka gadaal hay-ada qofku markuu ka tegey kadib uma laabanayo laa yacuudu u laabanmaa walhay-atu hay-ada laa yacuudu qofkii tukanahay u laabanmaa ilayhaa hay-ada bacda tarkiha laga tegiddeeda ka gadaal walaa yasjuduuna sujuudi maa lisahwi halmaanka canhaa hay-ada uu halmaamay ma uu sujuudayo sidaasay qabaan shaaficiyadu aimada kale kuma wada waafaqsaneen xanaabiladu waa loo sujuuda ay qabaan shaaficiyada laftigooda qaaraa qaba hay-ada in loo sujuudayo oo kifaayat akhyaarka kitaabkan sharxiisa waa inin dhigaa xataa tasbiixdii rukuucda hadduu kasoo tago inuu usujuudayo hadduu kasoo tago tasbiixdii xataa rukuucda inuu u sujuudayo shaaficiyada gabal ayaa qabaan laakiin qowlka qawiga cinda shaaficiya maaha waidaa shaka qofku hadduu shakiyo fii cadadi maa shay tiradiisa ataa uu la yimid bihi shayga oo min arakacaati ragcooyin abbanaa waa ku dhisaa calalyaqiini hubaasha wa huwa yaqiintuna al aqalu waa cadadka yar wayasjudu waana sujuuda lisahwi liajli sahwi halmaanka daraaddiis waidaa shaka qofku hadduu shakiyo fii cadadi maa shay tiradiisa ataa uu la yimid bihi maaga oo min arakacaati ragcooyin ah inta ragca uu tukaday ku shakiye ma labaa tukatay mase hal yaqiintu ku dhisa yaqiintuna waa inta yar laba iyo hal hadduu ku shakiyey haluu tukaday haddii uu ku shakiyo ma labaad marsiina mase saddex labuu hubaa kan saddexaad waa ku shakisany waa iska tuura labuu ka soo qaada ma saddexa tukatay mase afar saddexduu hubaa soo maaha saddexduu ka soo qaada kii afraad tirsamaa hadduu la imaana marka cadadka yar oo yaqiinta kaas ayuu ku socona haddii uusan helin qowl mutawaatir ah oo qowl mutawaatir waxaa loola jeedaa afartii ragca waa tukaday waa shaki wuxuu is yidhi amaa ragca kuu dhimanta dad tiro badanaa yidhi war waa dhammayday war waa dhammeyday oon shaki ku jira inay run sheegayaan waa iska fadhiisana marka qowl mutawaatiraha la helay qowl mutawaatira ayaa la helay laakiin hal qof iyo laga yeeli maayo le hal qof inuu asagu shakisan yaha dhec waidaa shaka hadduu ku shakiyo fii cadadi maa shay tiradiisa ataa uu la yimid bihi shayga oo min arakacaati ragcooyin ah banaa waa ku dhisaa calal yaqiini hubaasha wa huwa yaqiintuna alaqal waa cadadka yar wayasjudu waa sujuuda lisahwi liajli sahwi halmaankii uu halmaamay daraaddeed ayuu u sujuudaa wa sujuudu sahwi sunnatun sujuudu sahwigu waa sunno waajib maahan sidaasay shaaficiyadu qabaan xanaabiladu ay waxay qabaan shayga loo sujuudayay ku xugunta haddii waajib dartiis loo sujuuda waa waajib haddii sunno darteed loo sujuudayana waa sunno saasay iyagu qabaan xanaabiladu wa maxaluhu maxalu sujuudi sahwi sujuudu sahwiga maxalkiisu qabla salaami waa salaamta ka hor sujuudu sahwigu waa sunnay qabaan shaaficiyadu hal maray waajib tahay sujuudu sahwi waxay yidhahdeen hal mar oo kale ma qabno xaashiyaday markiina kugu dhigeen waa qofka ma'muumka ah oo imaamkiis uu sahwiyey imaamkiiyaa sujuudu sahwi u dhacay waajibay ku taha ma'muumku inuu raaco uma bannaana inuu ka hado waana mutaabacaday waxay u waajibtay halkaas mara maraan ahayn ma qabna yidhahdeen shaaficiyadu halkaas xaalaan qabnaa sujuudu sahwi waajiba waa ma'muumka oo imaamkiis uu sujuudu sahwi la yimid waa waajibay ku tahay isaga mar kale ma qabna yidhahd maxalkeeda ma qabla salaama mase waa bacda salaam wa maxaluhu maxalu sujuudi sahwi qabla salaam wey salaamta ka hor wey sidaasay shaaficiyadu qabaan laakiin waxaan shaki lahayn axaadiis saxiixa sariixa ku soo aroortay bacda salaam nabigu inuu inuu sujuudu sahwi la yimid qabla salaam inuu la yimidna waa suganta saas darteeda shaarixa kifaayatu akhyaarka waa wuxuu leeyahay qabla salaam iyo bacda salaam labada waad oo kitaabkan lafkiisa sharxaya shaaficiyadana ka mid a culammadu marka waxay yidhaahdeen waa inaad qofku kow uu xifdiyaa suuradihii nabigu sujuudu sahwiga la yimid ilaa shan xadiiaa ku soo aroorto wada sugan suuradahaas gabalna waa qabla salaam gabalna waa bacda salaam ayagaasoo kale qofka hadduu la yimaado waa inuu sida nabiga yeela oo meeshii nabigu qabla salaam uu sujuudayna qabla salaamki uu sujuudaa meeshii bacda salaam uu sujuudayna bacda salaam uu sujuudaa laakiin sahwigu hadduusan suuradahaas ku imaanay suurad kale noqdo markaas ayay culummadu aad iskugu khilaafaan markaas markaas aad iskugu khilaafaan laakiin wax shakiya ma leh culammada muxaqiqiintana kaas way rajaaxaan haddii suuradda aad sahwiday ay suurad nabiga waafaqdo ilaa shan suura soo aroortay oo shan xadiisa sugane shantii mid ka mid a hadday tahay sidii nabigo inaad yeeshaa si kale maya ilaa qabla salaam iyo bacd salaam labadu waa sugayi labadu waa sugayi marka kuwaas qofku inuu xifdiyo wey oo uu arko u akriyo wixii ka soo haray markaas culamada waa isku khilaafeen shaaficiyadu ayagu waxa dhanba wayu qabla salaam qaar un muxadisiina oo xadiidkaas axaadiista sidaas ugu taqayuda mooye wa khamsatu awqaatin faslun fi lawqaati weeye macnaha fasal ayaa halkan ku sugan faslun fi lawqaati waqhtiyaalkii u fasl yahay allatii awqaada tukrahu la nebcaysto asalaatu salaada fiiha awqaada karaahada halkan lagu sheegay karaahada halkan lagu sheegay oo laleeyahay waqhtiyaalka salaada waa la kahdaa maxay tahay karaahatu taxriim weeye waana xaaraan salaadu mana xirmaydo sidaas ayuu rawdaha iyo sharxulmuhadabka labadaba ayuu ku sheegay imaam nawowi raximahullah laakiin ilaahay awoodiis taxqiiqa iyo sharxulmuhadabka meel ka mida waa markuu nawaaqid ulwudu'a ka hadlaayey karaahatu tansiihu ka dhigay laakiin taqiidulxisni wuxuu leeyahay kifaayatulakhyaarka imaamu shaafici wuxuu nasgareeyey risaalada inay xaaraan tahay waktigaa salaadu tan kalena xataa karaahiyo wey haddii la yidhaha ma xirmaydo salaadu xataa qowlka karaahiye ah markii la qabto maba xirmaydo salaadu maba xirmaydo marka masaladaas raajixeedu waxay tahay sida nawowi uu ku sheegay rawdada iyo sharxmu hadabka halkanoo kale markuu maraayey imaamu shaaficina risaalada uu ku nasgareeyey waa xaaraam waktigaa salaad in la tukado ilaa salaad sabab le maahane faslun fi lawqaati waqtiyaalkii uu fasal yahay allatii waqtiyaalka tukrahu la karaahiyeysto asalaatu salaada fiihaa awqaadda dhexdeeda waa karaahaduna waa karaahatu taxriim wa khamsatu awqaatin waqtiyaalo shan a laa yusallaa lama tukado fiihaa awqaaddaas dhexdeeda oo ma bannaana in la tukado ilaa salaatan salaad maahane salaadoo lahaa salaada sababun sabab u sugnaaday salaad sabab leh imaa mutaqadimun kalfaa'itati ow muqaarinun ka salaati اlkusuufi wاlistisqaa sababkaasu labuu mid noqon karaa sharxaynin dhigaahe inuu yahay sabab ka horeeyey sabab salaada ka horeeyey sidaa salaad tagtay oo kale waktiyadan lagu leeyahay lama tukan karo qofkii markaas ka hor salaadu ka tagtay waa qalay kara waa qalay karaa sababkaas waa sabab mutaqadima wuxuu noqon karaa sabab muqaarin ah oo markaas la xiriira sida qorax madoobaad iyo dayax madoobaad ee waqtigii la yidhi lama tukan karo a qoraxdii madoobaad ama dayaxi ilaa waqtiga la yidhi lama tukan karo bacda salaati subxiga ka mida salaada subax markii laga baxo salaad lama ogola in la tukado bishiina waa muuqataa markaas hadday madoobaato waa la gelaa salaadii ama se bacd alcasr oo kale lama tukan karo ma banaana qoraxdiiyaa madoobaatay waa la gela salaada waa la tukana waana sabab muqaarinahu la xiriira marka sababku wuxuu noqon karaa sabab mutaqadima iyo sabab muqaarin ah sabab mutaaqira lama ogola le sabab mutaaqira lama ogola oo maxaa ka mid a xaj ama cumro inaad xirato aad rabto xaj aad rabto inaad xirato ama cumro xaj iyo cumro markaad xiranayd inaad tukataa rabta ama waxaa rabta istiqaaro inaad ducaysataa rabto salaatu istiqaaro inaad tukataad rabtaa ma tukan kartid maxaa yeele sababka salaadan aad u tukayda waa wax ka dambeeya marka maadaama uu ka dabamarayo sug waktigu ha baxee maahan hadda sababku ku haysata waxaad raba inaad inaad istiqaaro tukato waa wax adiga marka aad aad wakti u dooro karto marka taasoo kale lama ogola marka sababku waxaa la rabaa imaa mutaqadimun kalfayta aw muqaarinun ka salaati اlkusuufi wاlistisqaa wa khamsu awqaatin waqtiyaalo shana laa yusallaa lama tukado fiiha awqaadda ilaa salaatan salaad maana salaadoo lahaa salaada sababun uu sugnaaday bacda salaati subxi salaada subax ka gada lama tukado xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo oo geeskii qoraxda la arko ma bannaana wa cinda duluucihaa soo bixiddaas egteedana ma la tukado xataa tatakaamala ilaa ay kaamil noqoto soo bixiddu wa tartafica qoraxduna ay kor noqoto qadra rubxin waran qadarkiis intii waran la-eg qadar aduu indhahagaas leedahay waran kama yara waa inay dhulka ka kor noqotaa adiga indhahaaga inta marka la fiiriyo laba waqti wey laba waqti wey bacda salaati subxi lama tukan karo salaada subax ka gadaal salaada subaxna maahan dhalashadee waa ficilka markaad adigu tukato waay maahan dhalashada waqtiga ee waa ficilkaaga markaad adigu salaadii subax tukato waay salaada subax adigu markaad tukata laga hadla adigu markaad tukato xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ay soo dhalato wa cinda duluuciha dhalashadeeda agteedana lama tukan karo xataa tatakaamala ilaa ay kaamil noqoto wa tartafica ay kor noqoto qadra rumxin waida stawad marka ay sinaato fii wasati samaawi cirka dhexbartankiisa markay qoraxdu ku sinaato markay ku sinaato ayadana lama tukan karo waida stawad marka ay sinaato oo ay ku sinaato qoraxdu fii wasati samaa cirka dhexbartankiisa ma la tukan karo xataa tazuula ilaa ay ka suusho can wasati samaa cirka dhexbartankiisa ilaa ay ka suusho oo ay u leexato dhinaca ay u dhacdo dhinaca ay u dhacdo dhinaca ay u dhacdo taas marka waxaa laga reebaa maalinta jumcaha maalinta jumcaha waqti kasta waa la iska tukan karaa hale makaan la soo reebaana waa jira waa maka makana waa la iska tukan karaa iyadaa oo maka masaajidka xaramka wakti kasta waa la iskaga tukan karaa labadaasaa laga reeba hale waa zaman iyo makaan zaman iyo makaana la reebaa zamanku waa yowmuljumuca oo axaadiis saxiixa ku soo arooray qofka markuu masjidka yimaad inuu iska tukan karo ilaa khadiibku ka yimaado ilaa khadiibku ka yimaado khadiibku markuu yimaado ay xaaran ka noqone kahor waa iska tukan karaa intuu rabo salaada sunnahu iska tukan karaa marka makana ayadana xadiisaa ku soo arooray labadaasaa laga reebaa marka waa makaan iyo zamaan waida stawad markay sinaato qoraxdu fii wasadi samaa ay ku sinaato xataa tazuula can wasadi samaa ilaa ay ka leexato samada dhexbartankeeda wa bacda salaati alcasrina lama tukan karo xataa taqruba shamsu qoraxdu ilaa ay ka dhacdo geeska ay dhigato oo qayb ka midu ay qarsoonto wa cinda alquruubi dhicidda agteedana lama tukan karo xataa yatakamala ilaa uu dhammaystirmo quruubuha dhiciddeed oo ay wada qarsoonto marka shan waqti aan saas ku qaadannay shantaas waqti lama ogola culimmada gobol laba waqti oo kaleay ku dareen culimmada gobol laba waqti oo kaleay ku dareen waxay yidhaahdeen salaadda marka la aqimo xadiis saxiixa ku sugnaaday ma bannaan shaaficiyaduna ku daraan salaadda marka la aqimo midaas la aqimay midaan ahayn ma xidhan kartid oo kuma bannaana kuma bannaana inkastoo qaarkood yidhahdeen waa karaahiyo xaaraan ma ahan sawaabku waxa wey nahyaa ku soo arooray nabigu waa anfiyey ma banaano marka salaada marka la aqimo midda la aqimo mid ahayn xanafiyadu ayagu salaada subax hadday yimaadaan iyadoo la tukanayo iskadaa iyadoo la aqimaye iyadoo ragca la tukado hadduu yimaado labadii ragcana ay u dhiman tahay ragcatilfajri xaggu ku xidhana labadiisa ragcu agga ku xidhana arkayda saaggu iskaga xidhana marka waktigaas waa wakti lixaadoo lagu daro waktiga toddobaadoo lagu darana wuxuu yahay khadiibku mimbarka markuu koro mimbarka markuu koro awel adiga haddaad joogtay haddaad markaa soo gasho waa tukan kartaa taxiyatu masjid laakiin awalaad joogtay kuma bannaan inaad iska istaagto ood salaadan sabab laha iska tukato ma la ogola marka toddobay noqonaya haddii labadaas lagu daro toddobo ay noqonaydaa culummada wakti sideedaad ku daraa jiro ah markay salaada subax dhalato markaa salaad subax aad tukataan ka soo hadan marka fajarka saadiqah uu dhasho ragcatayulfajri waa tukane salaadii subaxna waa tukane laakiin mid kale maya maalan waad masaajidkaa joogtaa salaadii subi subiya loo salaaddii subaxa loo adimay labadii ragcaad tukato salaadii subaxna weli lama gelin sunno iska mudlaqa iskama tukan kartid oo taasna culummada gobolaa sideed uga dhigeen wa salaatuljamaacati salaada jamaacadaa sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mu'akadatun la adkeeyey wa salaatuljamaacati salaada jamaacada sunnatun sunno weeye sunnadoo mu'akadatun la adkeeyey waa sunno mu'akada salaada jamaaca wa salaatuljamaacati salaada jamaacada lirijaali yaana loola jeedaa ragga raggaa loola jeedaa dumarka maya dumarka gurigaaba u fadli badan laakiin ragga qaangaarka ah ee weliba xorta ah inay jamaaco ku tukadaan waa sunna mu'akada sidaasuu sheikhu yidhi sharaxa waa inin dhigaa fiiriya cinda almusanifi waaraaficiyi waxaa sunno mu'akadaa qaba musanifka oo matnigan abshujaaca iskale iyo raafici wal asaxu cinda anawowi annahaa fardu kifaayat laakiin imaam nawowi agtiisa waxaa asax ah waana sida raajaxaahe oo culummo badan shaaficiyahoo kalena ay rajaxaane fardulkifaaya inay tahay fardulkifaaya marka haddii la yidhaahdo fardulkifaaya haddii la yidhaahdo jamaacadii meel kasta oo aan laga oogin ama magaalo kasta oo aan laga oogin ama xaafadii masaajidkii iyo leheed oon laga oogin waa lagu dembaabaa dhammaan ragga qaangaarka ee jamaacadaas oogi karayaa ku dembaabaa haddii qaybu oogto rag kalena ay guryaha iskaga tukadaanna qaybta oogta ajarkiile qaybta kalena dembigi waa ka dhacay laakiin ajarkiiya ayagana seegay saas weeye warka nawowi iyo culammada kale man laakiin culummo kaleo shaaficiyaha waxay qabaan salaada jamaaco in raggu ku tukadaan maahan fardulkifaa'i ee waa fardulcayn waa fardulcayn waa fardulcayn waxaa loola jeedaa haddii dadka raggoo dham ay ku tukadaan hal qof xataa hadduu jamaacada ka maqnaado isagu waa dembaaba isagu waa dembaaba qowl kalaa jira oo afraad oo ah maba ansaxaydo waaba taariku salaad kaas marka waa iska daciif afar toban mayl oo daarka waa ku arki karta laakiin xagga daliil ahaan marka la fiiriyo qowlka ugu xooga badan waxay tahay salaada jamaacada waa fardulcayn mana ahan shardu sixa shardu sixa maahanoo haddii aad tukato guriga kaliga ku tukato waa kaa ansaxaya taariku salaad mati laakiin waa dembowday waana fardulcayn waana ka arki kartaa shaarixa marka uu kifaayat akhyaarka waqiila fardu caynin u yidhi waqiila fardu cayn shafcida gobol qabaa markaasuu yidhi wasaxaxahu ibnu lmundir iyo wabnu khusayma oo aimada shaaficiyada asxaabulwujuuha kuwa ugu waaweynna ka mid ah bal culammada gobol ay ku tilmaameen mujtahidiinta waxay ka mid yihiin afarta muxamede shaaficiyaduba ku faanto ee culammada gobolna yidhahdaan war shaaficiye maahan ee waa mujtahidiin mulaqa shaaficiyna yidhahdeen waa shaaficiyu waa ibnu khusayma iyo ibnu mundir labada kalena waa maxamed ibn nasr almarwasi iyo maxamed ibnu jariir aabari marka afartuba waa shaaficiy yidhahdeen shaaficiyadu afartuba waa shaaficiy marka labadaas imaam oo ibnulmundir iyo ibnu khusayme labaduba waxay mareen waa fardulcayn waana madhabka xanaabilada waana qowlka aarka xanafiyadu ay mareen waana madhabka xanaabilada waana qowlka aarka xanafiyadu ay mareen adiladeeduna bannaankay taalla inay fardulcayn tahay salaada jamaacada laba daliil ama saddex markaad xasuusato bannaanka inay taalad ogaanayda kow xaaladda muslimiintu khatarta ku jirana dagaal ku socdo aa ilaahay kitaabkiisa ku amray jamaaca in lagu tukado waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaa faltaqum daa'ifatu min macak aayadda suuratu nisaa dagaalku markuu socdo aa ilaahay amar ku siiyey in jamaaca lagu tukado waxaa la yidhi xaaladaas haddii ilaahay amray xaalad iska nabadgeliyaa miyay dhici karta in la fasaxay waa maya waa aayadda ugu cadaan badanale oo tusayda inay fardulcayn tahay daliilka kale waa adilada badan waxaa ka mid a xadiiska saxiixaynka oo nabigu sala allahu cala waslm uu dhaartay waladii nafsi biyadihi laqad hamamtu an aamura bixadabin faxtudiba wallaah ilaaha nafsadaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waxaan damcayu yidhi inaan dad ila xaaba iisoo gura oo xaabadii la keeno uma aamura bisalaati an fatu'adana oo aan kadib idha salaadda ha la adimo kadibna aan nin amro oo aan idhaahdo tuji dadka kadibna inta jamaaco wato oo xaabadii qaato rag guryaha jooga oon jamaacada imaan inta u tago guryaha ku gubo nabiguna wax aan bannaanayn ma hamiyo wax aan bannaanayn ma hamiyo qofkuna ciqaab wuxuu mudan karaa waa goorma waa markuu waajib ka tago ama xaaraan sameeyo ee qof sunno ka tegay ciqaab ma mudna xadiidka saxiixaanka wuxuu caddaynaa jamaacada dadka ka tegey inay ciqaab mudan yihiin adduunka mid adduunay mudan yihiin intaan mid aakhira la gaari qofkana laguma ciqaabi karo sunno inaysan markaa sunno ahayn waa cadday soo maaha fardulkifaaya inaysan ahayna waa caddoo nabigii iyo jamaacadan kalaa joogeen oo waa kanle nabigu waxaan dacin salaadda ha la adimo ha la aqimo ninow tuji inaan idhaahdo fiiri oo hadday fardulkifaaya faradkii waa ka dhacay ila jamaacadaanab hadda oogtay marka inaysan sunno ahayn fardulkifaaihinan xadiiskaasu caddayna waa fardulcayn waxaa la mid ah xadiiulacma xadiiskii ninkii indhoolkaa nabigu kula hadlay sala allahu alay wasalam oo uu yidhi magaalada madiina godaday leeda bahallana waa leeda mana haysto qof xataa gacanta isoo qabta cudurdaar ma ii helayda nabigu waa weydiiyey adinka ma maqle haa wuxuu ihi ajiib waxaana la ogsoon yahay nabiga laba arin weligiis lama khiyaar gelin ila khtaar aysarahumaa maa lam yakun iman laba shay marka la khiyaar geliyo midka fudud uu dooro jiray hadduusan dembi ahayn indhool waayey qof gacanta soo qabta magaalada godad leh in rukso hadduu heli karo nabi maxamed waa u sheegi lahaa markaas sala allahu alay slm waxayna tahay qaacidadu taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuusu fii xaqi ijmac marka haddii indhoolkaasu rukso waayey ma dhici karto qof kale inuu rukso helo ma dhici karto waa xadiiskaasna waxaa laga qaataa yay ku waajibay jamaacadu waxay ku waajibay qofka adinka maqla adinka laga hadlaana midka maaha microfonka waa codka caadiga marka laga adimo qofka maqli karo codkiisu gaari karay waajib ku ta saasay yidhaahdeen culammadu adinka qofkaan maqlinoo fog dee inkastoo adinka waxaad ogaataan tuulooyinka iyo magaalooyinka yaryar adinkooda meesha laga maqlo hadda microfonka inaan laga maqli karin aa dhici karta meelaha tuulooyinka hawadu degan tahay adinka meel foga qofka caadigaa laga maqlaa markuu adimo oo annagoon tuuladu noo dhoweyn aan maqli jirin laakiin hadda magaaladan microfonada haddii laga daayo qofka caadigaa oo uu masaajidkan ka adimo waxa dhacda gurigan guriga ku dhegan uusan maqal maxaayl magaalada wax kala ka dhawaaqaya hugun badan oo kalea jira marka taasna xoogaa iyada lafteeda waxba laguma cabiri karo meel caadiyo jawgigu caadi yahay marka uu dhawaaqo mu'adinku meesha laga maqli karo qofka jooga ay ku waajibtaa sidaasay yidhahdeen culammadu xadiiskaas oo indhoolka ayaana u deliishada nabigu wuxuu yidhi adinka ma maqliha ajiib uu yidhi xadiiskaasa caddayna marka qofku ku waajibayo xadiiskaasaa caddayna wa salaatu ljamaacati sunnatun muakadatu marka waxaan ogaanay inay fardulcayn tahay inay raajax tahay shaaficiyadana ay ma ka midu qabaan qowlka xanaabiladana uu yahay qowlka agarka xanafiyadana uu yahay wa salaatu ljamaacati sunnatun way sunnada mu'akadatu la adkeeyey wa calalma'muumi wayejibu waxaa ku waajibaya calalma'muumi qofka ma'muumkaa an yanwiya inuu niyeysto al-i'timaama ku dayasho duuna alimaam imaamka ka sokay ma'muumka waajib waxaa ku ah inuu niyeysto inuu imaamka salaada ku xidhanayo waajibay ku tah waa inuu niyeysto inuu imaamka marka waxaa la yidhi waxaa la rabaa inuusan asagu isi saarin waxaan alla saarin waxaad iska niyeysayde qofkaas dadka tujinaya inaad la xidhanaydo khalaas haddaad tidhaahdo imaam hebelaa tujinaya isagaan ku xirta midaad adigu tiqiinad u haysata mid kale uu noqdo waa ebelale salaadda waa kaa buray maxaa yeele hebel aad salaadda adigu niyeysan kan ma aada niyeysan meesha jooga marka war inaad gaftaa dhici kartee hebel waxba adigu ha niyeysane kaas muslimka tujinaya iska niyeyso culays moogta aan lagu saarna dad raadido adu waa dhibtoone marka waxaa waa inaad waxaad tiradaa midkaas tukanaa iskaga xirta qalbiga awal baa la gelina waana afka laga dhahayn marka waajibay ku tahay waajibay ku tahay macnaheedu waxay tahay hadduusan niyeysan imaamka inuu inuu la socdo ee maalan salaaddii inuu tukado iska niyeysan duhur inuu tukado maalan uu niyeysto imaamkana ma niyeysan goormay ka jabayda salaaddu marka hore waa xirmi oo waxa uu xirmaydaa munfarid salaadiis laakiin marka uu raaco qofaan salaad ugu xirnayn ay ka jabaydaa maxaa yale afcaal aan salaadda ka mid ahayn wey oo qalad marka uu raaco imaamkaas markaasay ka jabe ilaa waa qofaan salaadii ugu xirnayn halkaas uga jabayda duunalimaam imaamka ka sokay imaamka waajib kuma ahan inuu niyeystaa laakiin ajarkuu ku weyna sababtoo imaamku qofna raacin asagu markuu xirto hadduu xirto oo uusan niyeysan imaamnimada waxa uu xirmayda munfarid salaadiis qof keligiis tukanaya salaadiisa u xidhan markay qof keligiis tukanaya salaadiis u xidhanto saasuu ku tukana isaga qofnana ma daba socdo isagaa la daba socda soomaa isagaa tukanaya khalaas ka burime marka laakiin asna muxuu weynayaa ajarkii jamaacada ilama niyeysane inama alacmaalu biniyaat wa inamaa likulli mriin maa nawa labadooda sidaas ayaa kala duweyda labadooda sidaas ayaa kala duweyda wallah subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed